maamulka degmada baled xaawi ee ganacsatada ayaa si wada jira u dhagax dhigay dhismaha isbitaalka dhimirka kaasi oo lagu dhisayo si isxilqaan ah munaasabadda dhagax dhigga waxaa ka qayb galay guddoomiyaha degmada baled xaawo shire cabdul kaynaan iyo qaar ka mid ah ganacsatada magaalada shire cabdul kaynaan guddoomiyaha degmada baled xaawo ayaa ka warbixiyey dhagax dhigga dhismaha isbitaalka waxaan halkan u taagannahay mashruuc isliqaan ah oo aan dhagax dhigayno mashruucaasoo ah isbitaalka dhimirka dadka maskaxda looga jiro oo runtii dhulkiisa horeyna ay u ballanqaadeen haddana ay bixiyeen ka ganacsata dhallinyarada oo deegaanka u dhashay ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan mashruucaas maanta aan dhagax dhigaynaa waxaan rabnaa waxaan u mahad celinayaa ganacsatada degmada oo runtii markii horeba dadkaas masaakiinta ah guri brivate ay degnaayeen oo nin uu leeyahay kirada ayagaa ayagii iyo maamulka oo iska kaashanaya bixinaya raashinkooda sidoo kale iyo kawarqabkooda hadda maanta meel fiican bay marka bulshada soo gaartay hadiiba gurigii loogu dhisay dhulna la bixiyey oo loo bixiyo ilaahay dartii loogu bixiyey maantana aan si is-xilqaana u dhex dhigayn ilaahay subxaana watacaala ay mahad u sugnaatay waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed ee muslimiintaha ee gobolka aan u dhashay ee qurbaha joogo sida gabdhihii reer minnesora ee haddaba lacagta lagu bilaabi doono hawshaan u yaboohay dadku kalena waxaan rabnaa in ay ku daydaan waxaan rabnaa gaadiidka degmadoo kale hadda waxaa indhahayga ay qabanayaan ganacsatada gaadiidleyda rag ka mid oo haddaba isxilqaanka qayb ka qaadanaya waxaan rabnaa kuwa kalena inay ku daydaan waxaa kaloon la ii sheegay in dhulkan lixda boos ah ay bixiyeen rag dhallinyaro oo degmada u dhashatay oo ganacsata waxaan rabnaa wax kasta oo deegaanka waxtar u leh caawinayana dadka tabada tabarta yar in ganacsatada degmada u dhashay meel kastoo degmada ay ka bixin karaan sidaasoo kale inay ku daydaan ayagana lagu daydo oo wax kale aan laga raadinin waxaan rabnaa marka mashruucaas in laga qayb qaato annaga ka maamul ahaan doorkana waa ka qayb qaadan doonaa ilaahi haddii uu yidhaahdo wixii tabartanadana waa ku dari doonaa qaar ka mid ah ganacsatada magaalada baled xaawo ayaa bulshada soomaaliyeed ee waxhaysataa ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha isbitaalka waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolkan u dhashay gaar ahaan dadka degmadan u dhashay ka codsanaynaa inay arrintaas nagala qayb qaataan ummadda waalan oo degmada ku nool muddo dhowr iyo toban sano ah ayay guri kira'a ku jireen aad bay u rafaadeen aad bay u baaba'een sidaa darteed waxaa laga maarmaan noqotay alla subxaana wa tacaala inaan u dhowaanno dadkaas dhimirka qabo oo dhibaataysanna aanu u samaynay meel ay leeyihiin aniga anoo ku hadlayo afka ganacsatada degmada ahna guddoomiyahoodii waxaan isku dayaynaa insha allaahu inaan sida ugu habboon uga qayb qaadanno dadka muxsiniinta oo walaalaha ah ayagana waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan arrintaas halkan aan joogno waa dhul loogu talagalay dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee degmada beled xaawo oo dhowr iyo tobankii sanoo lasoo dhaafayba sida guddoomiyaha guddiga ganacsatada uu sheegay meel kira'a ku jiray dhulkan asal ahaan waxaa bixiyey dad dhallinyaro ah oo degmada maaragtay dhallinyaradeeda ka mid ah oo ehlu khayr ah waana lix boos annaga oo guddigii ganacsatada ah iyo maamulkii degmada oo guddoomiyahoodii iyo maamulka xubnihiisii kaleba ay nala joogaan farxad gaar ahay noo taha marka waxaan halkan ku samaynaynaa maanta marka dhagax dhiggii dhulkaas waxaan u mahad celinaynaa dadkii dhulkan bixiyey waana u ducaynaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa una ducaynaynaa guddiga gaadileyda ee halkan ka muuqda ee hawshaan nagala qayb qaadanahaya dhagaxa la dhigahayana keenay oo ciiddiina keenahaya oo hawshaasna maaragtay aan ka wada hadalnay ilaahay ha barakeeyo dadkaas guddiga ganacsatada gaadiidka degmada iyo maaragtay ganacsatada guud ee degmada waxaan kaloo maaragtay u baaqahayaa dadka muxsiniinta ehlu khayrka ee soomaaliyeed meel kastoy joogaanba dadkaas dhimirka ka xanuunsan oo walaalahooda inay maaragtay dhismahaas nagala soo qayb qaataan qof walba wixii uu ka geli karo waa wax aad maanta u horumarsanayso berri oo ku anfici doono waxaanan u ballanqaadaynaa dadka insha allahu tacaalaa dhagaxdhiggan inuu noqon doono mid sida loo dhagaxdhigay u bilowda oo shaqadu aysan istaagi doonin insha allahu tacaala isbitaalka cusub ayaa noqonaya xaruntii ugu horreysay ee laga hirgeliyo degmada taasoo loogu talagalay in lagu daaweeyo dadka ka xanuunsan dhimirka